guda may waa maalinta loo asteeyey dhammaan adduunweynaha oo dhan inay tahay maalinta shaqaalaha adduunka marka waxaan isleeyahay waa maalin xusud mudan si gaar ah u taaban mayso shaqaalaha dawladda ama ka howlgala wasaaradaha iyo hay-adaha laakiin waxay waxay ka hadlaysaa dhammaan ama khusaysa ama saameynaysaa dhammaan shaqaala weynaha noocuu doona ha u ahaado ama dawladda ha u shaqeeyo ama private sectorka ha ka howlgalo sidaa darteed marka waxaan rabaa inaan fariin u gudbiyo aan ugu hambalyeynayo shaqaalaha meel kasta ay joogaan aniga u rajaynaya iyaga iyo xaasaskoodaba bashbasho iyo barwaaqo sidaa darteed maalintan oo kale waxay kamid kamid tahay maalmaha dastuuriga ah oo puntland ay u aqoonsan tahay fasaxa oo ah maalin fasax ah marka anigoo fursaddan uga faa'iidaysanaya waxaan rabaa inaan uhambalyeeyo maalintaa fasaxa ah oo ay shaqada ka nasanayaan oo kamid ah dabaaldega shaqaalaha adduunka lagu xusayo inaan ugu hambalyeeyo marka waxaan leeyahay shaqaalaha meel kasta ay joogaan hambalyo waxaan u rajeynayaa maalintan oo ah maalin fasaxa inay xaafadahooda iyo qoysaskooda iyo nasasho wanaagsan ay ku dabaaldegaan intaas ayaan fariinteeda ugu muhiimsan ay ahayd inaan shaqaalaha meel kasta ay joogaan aan xusuusiyo ama aan ku bogaadiyo maalintan cidina inaanay shaqo ku khasbi karinin inay tahay maalin dastuuriya oo fasax ah waana uhambalyeynayaa intaas baan rabay inaan la wadaago aada iyo aad marka ahamiyadda gaarka u leedahay ama uga dhigan tahay maxay tahay wasiir marka maalintan
maalintan waa maalin caalamka loo asteeyey waana asalkeedii maalin ka timi dhibaatooyinkii shaqaalaha ma garanaysa ay soo food saari jiray shaqaalaha adduunku ilaa iyo xilligii ay bilowdeen warshadaha ama kacaanka warshada uu bilowmay waxay ahaayeen dad ama ha noqoto si gumaysiya oo isliifri ha noqoto ama ha noqoto hab kale oo aan ma garanaysa looga faa'iidaysanayo in lagu shaqaysto ha noqotee waxay ahayd maalin loo xasuus loo asteeyey in xaquuqiyaadka asaasiga ah ee qofka shaqaalaha ah la ilaaliyo taas ayaa keentay waxaa kamid ah in marka waa halkii ay kasoo dhalatay in qofku sideed saacadood oo ka badan inuusan shaqayn karinin waa halkii ay ka bilaabatay in qofka xaquuqdiisa iyo shaqada shaqada iyo isu inay isu dhigmaan waxa uu qabanayo oo wax culayskiisa ka weyn ma garanaysayo aanusan qaadi karin aan looga faa'iidaysan iyadoo laleeyahay ama baahi ama qofkao shaqada u baahan laga eegayo marka xaquuq ballaaran oo adduunka shuruucda adduunka oo dhan ku qoran oo adduunweynaha oo dhan ku qoran ayaa jirta waxaa jira shuruuc shirar waaweyn oo hadda toddobiyi labaatanka bisha may soo socota ka furmi doona ma garanaysaay geneva oo looga hadlo adduunka shaqaalaha iyo xaquuqdooda iyo dhibaatooyinka shaqaalaha soo food saara iyo sidii loo horumarin lahaa hab calami ah ilaa idankii shirarkaasna waan bogaadinaynaa inaan ka qayb galana waa suurtagal waxaan marka u hambalyeynaynaa oo maalintaana shaqaalaha uga dhigan tahay xaqiiqdii maalin aada iyo aada muhiim u ah maalin xuquuqda iyo shuruucda iyo xeerarkan dawliga ah adduunka oo dhan uu ku howlgalo oo qofka xuquuqdiisa ilaalinaysa muwaadinka ah meel kasta uu joogo dal kasta uu joogana uu xuquuqda xeerarka noocaasa loo dejiyay in shaqaalaha lagu ilaaliyo ama ha noqdeen kuwa dawladda ama ha noqdeen kuwa privateka ah waa xaquuq waxa weeye asaasiya wey marka waxaan leenahay hambalyo sidoo kale waxaan leeyahay shaqaalaha dadka loo shaqeeyo oo loo shaqeeyaha ah marka laga reebo dawladda inay maalintan oo kale ay shaqaalaha fasaxooda u ogolaadaan in qofkii fasaxa aan suurtagalayn u noqon karin shaqada hayo darteed loogu bedelo inuu maalin kaleeto oo xaquuqa fasaxa uu helo ama lacag ugu dhiganta maalintii shaqada loogu bedelo arrintaas waa arrin iyadana dastuuriya waxaa rabaa marka dadka loo shaqeeyo oo dhinaca private sectorka ah oo aan xaqiiqdii arrintan aada iyo aada u tixgelin inay tixgelinta iyo bogaadinta ay magaranaysa ay xusuustaan shaqaalahana waa ku bogaadinaynaa inay xaquuq ay leeyihiin oo qofka xitaa ay maxkamad kula tegi karaan haddii meel looga dhaco xuquuqdooda qofnimo iyo xuquuqda iyo waajibaadka magaranaysa dastuurka sharcigu uu siinayo in la ilaaliyo marka waxaan leeyahay wax weyn ayay dhabti uga dhigan tahay maalintaani xaquuqda iyo qofka shaqaalaha ah iyo loo shaqeeyaha laftigiisa oo la rabo inuusan iskalax togin oo gacanta laga qabto haddii uu dabco inuu magaranaysaay si aan naba nabaan ahayn uga faa'iidaysto qofka loo shaqeeya